waliba laha gebagabey dhismo wadada xaraashka geeda mare ee magaalada ceergaba taasoo marshe horahaaytee to-an gala korna baawarta taasna ee saameyn sharduwan ka weelata bulshada balse had waliba lakadhigay wada laame oo iyo hirgeleeday dowlada hoose ee magaalada ceergaaba aanu kumid ee shacabka magaalada ceergaaba iyo weliba ku hadleena sadaye muhiimanka eta dhismo wadadan urlan hirgeli iyo oona sheegan iyeeta toyobaa sharduwan gaben dadka magaalada iyo deegaanada hooskoyo maanta waa aragtaa waxaanu taagannahay khayriyaddii oo dee rooggii unbaa ka dhiman yaa waxaanu leenahay wax ka dhiman ceergaaba maanta ma jirtaa waa wadalaami dee waxayba ahaan jirtay meel rafa oo dhagaxa iyo waxa yaalla aad yaadaysid oo yaa odayaasha ku turunta roobahan yaa dee waa aragtaa maantana sidaa ay tahay bulshada waxaan ugu baaqayaa inay cashuurta iska bixiyaan oo si wax loogu qabto horumarka degmada cashuurta waa inay bixiyaan barxaddan iyo waddooyinka badan ee magaalada laga sameeyey horumar aad iyo aad u qiimo leh weeye gobolladan waqooyi galbeed ama somalilan na kama jiraan horumarka noocani magaalada berbere oo dee dakhliga dalka oo dhani uu yaallo keliya bay ka muuqdaan laakiin magaaladanoo geeska ku taalla meel muhiima ku taalla oo dhaqaalo badanna dee aan haysan sida looga shaqeeyey ee loo horumariyey waa nimco weeye waa wax ilaahay loogu xamdi noqo raggii sameeyeyna lagu mahadiyo bulshada waxaan ugu baaqanaa dee horumarka inay ka qayb qaataan oo dee ay ogaadaan waddanka in laga shaqaynayo oo waddanku horey u socdo oo aanu dib u socon sida looga shaqaynayo maayarkaiyo golaha deegaanku ay u shaqaynayaan shacabkuna nabadda ha ilaashadaan baan leenahay nabadda ha ilaashadaan ha midoobaan qoloqolada iyo qabiilka iyo waxa xun ha laga tago dunidu halkay hiigsanaysa dee aynu hiigsanno qabaalad baa dib inoo dhigtay yaa dadku waa dad isku mida waa dad islaama waa dad mida waa dad isku midaba waa dad gacala iyo xigtooye iyo gacal ah iyo xidid marka waa dad isku midee wax dad kale kaani ma jiree dadku waa hal ha horumarka ha ilaashadaan waxaa weeye maanta magaalada waxay maraysaa meel aad iyo aad u qurux badan oo aanuu qushuucnay haddaanu dadweynaha reer cergaabo ee gobolka sanaag degmada cerigaabo waxay ahayd meel adigu dee aad quruxdan iyo wanaaggan iyo habsamidan ma lahayn waxay lahayd indhahana waa yar u daray qofkuna gaadhiga markuu la socdo waa yar baabuurka wado xoogaa dee kirkir way ku ahayd laakiin maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan ku baqayaa cashuurta inay bixiyaan dadweynuhu lana shaqeeyaan gacan midigna la siiyo maayirka waxay soomaalidu ku mahmaadaa markaan runta sheego farkeli fool ma dhaqdo waynu dooranay waxaynu ku dooranaynay waxaynu ku ognahay haddaynu inaan waxba qabanayn ma dooranayn laakiin waxaynu ku ognahay inuu ismaaciil xaaji nuur ilaahay haddaaye inuu magaalada si fiican si fiican ugu gacan hayo laamiga iyo wixii dadaala iyo wixii quraxa waynu ku doorannay daacadda inuu yahay ku doorannay meesha waan ku dhashay dee anigu waan ku dhashay meesha waana ku dhistay oo waa ku guursaday magaalada horumarkeeda waxaa hor taagnaa qabyaalad adeerta nigalkan macayirka ee meeshatan wadwada hadeena wadwada markaa wuxuu lahaa halkeenu xogaa yaro haddeen intaa magaalada uu dhisayo ismaaciil xaaji nuur uu dhisaayo ma laami baa uga horreeyey magaalada laami soo galo oo ka yimaada meel kastaba ha ka yimaadee kaa sidaaya soo dhigay baa uga horreeyey halka laba goor baa ku kufay anigu dhagxantii halkaa yiila iyo qabaqowteenkii maantana waa adarka dee dhulku shuqu u baahan yahay iminka waxaa la wadaa intan oo buuxbuuxina halkan oo ka celinaysa waddada biyaha dhagaxaa de markaa shacabka dhanka shacabka waxaan leenahay golii deegaanku iyo maayirku iyo maayirku xigeenku dhammaantood shaqadoodii ka soo baxe waxaa hadhsan waa dadweynaha shaqadoodii shaqadoodina wax kale ma aha de wixii loo qabtay ila waxaan loo qabanayaba cashuurtoodii baa lagu qabanayaa wixii loo qabtay inay ilaashadaan unbaa la doonaya insha allahu tacaala waxay soo kordhinaysaa dee waddadii bay daadkii ka celinaysaa oo waxay sababaysaa inaan dee daadkii soo marin waddadii oo ay isku sinmato markaa waa waa maabka dee injineerka meesha haysta waa qorshihiisa ku aadan in waddadu dee waddo dhisme hagaagsan noqoto maymay dowladda hoosaa mashruucan oo dhan wadda hadday noqoto waddada iyo waxeedan oo dhan waddadan iyo waxeedan oo dhan dowladda hoosunbaa wadda waa wax maayirka iyo maayirka xigeen ka soo fulay